إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid a wasiirada dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland xasan sheekh ayaa xilkii ka xayuubiyey guddoomiyihii gobolka banaadir isagoo mid kale magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inuu dalka turkiga kulan kula yeesho ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed qaar ka mid a culummada diinta islaamka ayaa haweenka kuuyinbarow ku bogaadiyey sida ay ugu heelan yihiin dacwada islaamka gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay warqad asaga xayiraad lagu saarayey oo ka soo baxday gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka banaadir
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose iyo bakool haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada janaale waxay xalay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero booliiska ayaa halkaa ku naf waayey waxaana lagu magacaabi jiray ciilow maaxiyow dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya iyo kuwa ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xodur mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday axmed madoobe hogaamiyaha la baxay maamulka jubbaland faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdulla mukhtaar axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland waxa uu ku eedeeyey axmed madoobe in weligiisaba uu itoobiyaanka ku daabnaa xilliganna uu dagaalka kaga soo horjeedo dowladda federaalka u kaashanayo xabashida itoobiya wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in axmed madoobe haatan uu itoobiya hubka doonanayo si uu ugala dagaalamo xukuumadda xasan sheekh taasina uu tilmaamay in aan laga aqbali doonin hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland etoobiya hub u doonanayaa uu dad ku afduubo dadna ku dilo ciidanka xoogga dalkana kula diriro taas dadka soomaaliyeed runtii wax la aqbali karana maahan wax sacana maahan inaan ka hor nimaanno oo mashruuca noocaasa ninka dowladdiisii inta ka cararay dowlad kale oo la og yahay meesha aan kala joogno waxa naga dhexeeya ilaa meesha aan kala gaarnay siday dalkeenna u soo hawaysanayaan diyaaradahoodii hub inta ku doonta ay kismaayo uga dejinayaan runtii arrintaas arrin laga soo gudbay weeye isku soo wada duub oo waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka iyagoona saacadba saacadda ka dambeysa hawada isku marinaya fariimo kulul waxaana midba midka kale uu ugu hanjabayaa inuu soo qabanayo xabsigana dhigi doono xasan sheekh ayaa xilkii ka xayuubiyey gudoomiyaha gobolka banaadir isagoo mid kale soo magacaabay mubaarak cumar ayaa ka warramaya wareegto maalintii shalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa xilka loogu qaaday yuusuf xuseen jimcaale oo loo yaqaano madaale sidaba lagu cadeeyey wareegto ka soo baxday xasan sheekh ayaa waxaa xilka guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo magacaabay nin uu wato xasan sheekh kaas oo lagu magacaabo maxamed axmed amiir ninkan loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa la sheegayaa inuu dibadjoog ka ahaa dalka islamarkaana xasan sheekh u arkay inuu ku fushin karo danihiisa waxayna durbaba warbaahinta dowladda federaalk iyo kuwa taageerba ay bilaabeen in ay buunbuuniyaan ninkan madaalaga xasan sheekh ayaa shuraako ku ahaa dhulboobka sida ay sheegayaan siyaasiyiin qaar oo barahooda internetka ku faaleeyey isbeddelkan dhanka maamulka ah lamana caddayn kara sababta keentay isku dhacooda madaalayo xasan sheekh ayaa isbartay kadib burburkii dowladdii maxamed siyaad barre iyagoo macallimiin ka wad ahaa iskuul ku yaala xaafadda maanaboolyo ee degmada shibis madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inuu dalka turkiga kula kulmo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
madaxweynaha dowladda federaalka iyo wafdi horboodaya ayaa u kici timay maalintii shalay magaalada ankara ee dalka turkiga wararka ayaa intaa ku daraya in xasan sheekh maxamuud uu la kulmi doono madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdogan dubulmaasi reer galbeed ah oo diiday in magaciisa warbaahinta adeegsada ayaa sheegay in madaxweynaha villa soomaaliya uu codsaday in la dhexdhexaadiyo isaga iyo abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya isagoo hadalkiisa sii wata diblomaasiga warbaahinta soo xigatay ayaa intaa ku daray in xasan sheekh maxamuud uu diyaar u yahay inuu gebi ahaanba ka laabto go-aankiisii ahaa diidiista heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu musabix u saxiyay etoobiya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa dhankooda tibaaxay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu bilihii taga baryootamayay sida ay hadalka u dhigeen haatan waxaa wadanka turkiga loogu madalsan yahay in la heshiisiyo abiy axmed iyo xasan sheekh heshiiskan ka dhacaya dalka turkiga uuna dhexeeya dowladda federaalka iyo abiy axmed ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaad ka hor madaxweynaha dowladda kenya ninka lagu magacaabo william ruto uu sheegay inay dhexdhexaadanayaan isaga iyo madaxweynaha dalka uganda baadiriga lagu magacaabo yuweri museveni ilaa iyo haatan lama oga halkay ku biyo shubanayso waanwaantan la doonayo in la dhexdhigo labada daraf mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo ka soo baxday
qaar ka mid a culammada diinta islaamka ayaa haweenka kunyobarow ku bogaadiyey sida ay ugu heelan yihiin dacwada islaamka farxaan cali ayaa ka warramaya
iyadoo dhowaan multaqa ballaaran uu ka dhacay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa multaqahani ka qayb galay culimaa'uddiin iyo waxgaradka deegaanka sheekh aadan suni iyo sheekh abuu muslim ayaa ka mid ahaa culimmada ka qayb galay multaqaha iyadoo dhanka kale ay soo xaadireen haween badan oo muslimaad ah waxa ayna culimmadu bogaadiyeen sida ay haweenka magaalada ugu heelan yihiin dacwada islaamka sheekh aadan suni ayaa tilmaamay inuu aad ugu farxay multaqahan oo aan horay uga dhaadhacsanayn in isagoo kale uu ka dhici karo deegaanka kunyabarow waa multaqe inaan halkan ka dhici karo kan oo kale aanan filaynin laakiin imika ii muuqata markaan indhahayga ku arkay wixii aan arkay wax aad iyo aad u faraxtigelinaya qof kasta oo muslima ah oo muumin ah oo qalbigiisa iimaanku camiray inay arrintani faraxtigelinayso boqocad ka mid ah maanta markaasi beledka soomaaliya la yidhaahdo gaar ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin ay ka talinayso waa midaan aad iyo aad ula dhacsanahay sheekh mukhtaar abuu muslim oo isaguna warbaahinta alfurqaan la hadlay ayaa si kooban inooga warbixiyey mawduuca uu gabdhaha muslimaadka ah kala hadlay isagoona tilmaamay dhowr qodob uu ka mid yahay inaanay la gaar noqon ragga ajnebiga ka ah sidaba uu nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee uu xadiis noogu tilmaamay iyo qodobo kaloo muhiim u ah bulshada muslimka xijaabka in la xoojiyo isku duubnaantooda inay xoojiyaan kelimaadka waxay ahaayeen toban qodob ama toban arrimood oo aan gabdhaha markaa wasaayo ahaan aan ugu jeedinayay oo aan kula talinayay in ay ilaaliyaan xijaabkooda gabdhahay raggu inay kala duwan yihiin waxaana ay gaaladu maanta wadaan rag iyo dumarku waa siman yihiin waa isleegiin waa isdhexgalaayo in meesha laga saaro oo aan fekerka noocaasana soo dhexgelin laba jinsi oo kala duwan ay yihiin gabadha muslimadda ah inay isxijaabto la amray oo ilaahay qur-aanku ku soo dejiyey inay gabdho gurigeeda ku nagaato waqarna fii buyuutikunna asal halkaasa u ah inay daruuro soo saarta ma ogiye gabadh way daruuro way soo saari kartaa waxaa ka mid ahayd gabdhaha inay iska ilaaliyaan ikhtilaadka ragga iyo dumarka ikhtilaadka inay iska ilaaliyaan inay gabdhaha iska ilaaliyaan khalwada ay iska ilaaliyaan haddaba kulamada noocan oo kale ah ayaanan ahayn mid ugub ku ah deegaankan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ayada oo horumarka diineed ee ka socda gobollada ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka marakacayaan dowladaha aan muslimka ahayn iyagoona daraasaad ka qoray taa beddelkeeda goobaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ku daawan shisheeyaha ayaa waxaa laga dhiirigeliyaa xumaanta iyada oo loo sameeyey xarumo waaweyn iyo hoteello badan
gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay warqad asaga xayiraad lagu saarayey oo ka soo baxday gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan
gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay warqadda xayiraad lagu saaray kana soo baxday gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka oo waraysi bixiyey ayaa isagoo caraysan wuxuu ka hadlay warqadda xayiraad lagu saaray kana soo baxday gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulaahi ayaa warqadaas ku tilmaamay mid baadil ah oo lagu xadgudbay sumcadiisa waa sida uu hadalku dhigay isagoona xusay in gudoomiyaha faragelin ku hayo degmada kaxda wuxuu tilmaamay in wax shaqo ah aysan ka dhexaynin isaga iyo gudoomiye saalax uuna dhoofi karo xilligu uu doono hanjabaadana aysan waxba ka qaadi karin dagaalka waxaan ka arkaa saxaafadda ilaha qofkii qaylinaya ilaha gudoomiye degmo qashinka u guray gurigiisa la duminaa sidanaa la yeela oo lasoo xiraa isagu ah qofka warqadda soo saarayna isaga waa se waxaas kuma eedeynayo jurishiyaalku inay la qabaan u malayn maayo waa wax isaga ku eg haddaba waxaa fiicnaan lahayd isagoo saalax damaana iyo anoo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ah inuu toos iisoo abaaro waxaa kaloo ceeb ah nin shanta milyan ee gobolka banaadir xaakimo ah inuu saa u dhaqmo maxaa la saf dowladnimadaan ixtiraamayna waxaan is lahayn dalkan wuxuu ku dumay qalad nin galay laga dabagalay se weli wuu ku sii socdaa degmaduu tegey wuxuu rabu ku hadlay waa iska aamusnay haddana mar labaad warqada arriba ani qof ma dilin warqadda qofuu dilay maa ku qoran qof aan dhacay maa ku qoran haddii amarka maxkamadda shaqaba nagama dhaxayso fiiri maxkamadda amaradeeda sorry malama soo xiriirin neefa wax warqada ima soo diray ilaa haatan qanaa dowladeed iyo warqad la isoo diray male mar kasta social media aan ku arkaa aniga haddaba nin la handadi karo oo sharci nini soo tasho lagu handadi karo ma ihi haddii aan u baahdo haddaan safar ka soo gala waa dhoofa haddaan u baahdo gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa muddooyinkii dambe wuxuu cadaadis saaray gudoomiyaasha degmooyinka isagoona sheegay haddii howl maxkamadeed ay faraha la galaan inuu soo xirxiri doono warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa